كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيا كم ذو وجهت وجهي للذي فضل السماوات باكمل دعاء الافتتاح دوي فربديه هكذا عن عائشة وحلموري رضي الله عنها قالت وحيتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة صلاة النبي وحكف الفرنج لكل بالله بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين صلاة النبي وحكف بالله بجري تكبيرته وصلاة تكبير سنة وقلة وحي كل إلينا هذا وحي هاي إن فاتحة أغرية جرد إذا فاتحة كبل الله وحي جهري والله مقلعي مقلعي تكبير سنة بعد يوم فاتحة وأغرية يادي آه والقراءة بالحمد لله رب العالمين فاتحة بركة النبي وغرميه هذا سورة دي بان لغة جداي ونكاح دي بان هذا يعني بحل كيدي بان لغة بل بسملة إيه يعني سورة دي ونكاح دي بان مركا لكن هذا هو قراءة بالحمد لله رب العالمين سورة دي فاتحة اللي يراد النبي وغرميه بركة تقبسه وكان يحوى النبي إذا ركع مركو ركوع لم يشخص رأسه مدح مون الرارعين النبي آية لم يشخص آية رأسه ولم يسوده ولكن بين ذلك هو نبي مركو الركوع مدح مونة تاجين لم يشخص رأسه مدح ما تاجين ولم يسوده هاصل عمر لا لازم إنه يعني يعني لو ياه أكثر ما يجري وكان بين ذلك أساسه النبي قلت يجري يعني واحد الدين مركو الركوع له إنه قارك هرا يعني سوي ركاسته aad inaad u foorsato madaxa hoos gashatana lama ogolo oo markaa dhabarkan iyo uu madaxii ka hoos maro oo madaxa uu hoos u laalaabto wa kaana bayna dalika lakin wuu toosin jiray nabiga dhabarkiisa iyo luquntiisa saasa isugu toosi jire waay waa rukuuca wa kaana wuxuu ahaa nabigu idaa rafaca ra'sahu min arukuuci rukuuca markuu nabigu kasoo toosay lam yasjud muuna sujuudeyna xataa yastawiya ilaa uu ekaada qaa'iman xaaluya ictidaalkii weeye nabigu wuu ku ekaanaya si caadi u istaagay waay وكان وحى النبي إذا رفع الرأس ومدح مركو كسو قال من السجدة سجودا لم يسجد سجودا لبادمون سجودا إلا حتى يستوي إلى أوكيك هذا قاعدا حاليا فبقى بين سج... يعني سجدين كان إلى أو كؤك هذا النبي عالي وسفر سنة مركو صفر يتكدب أو حصله كدب مركو سجودا لباد الله بني وكان وحوها النبي يقول نجي في كل ركعتين التحية والله مرة على المركي يعني وتكذب تحيات بدون الإيمان يدي تحيات هروية كان يقول يفعل في كل ركعتين التحية مرة على المركي تكذب تحيات بصمين وصلاة ثلاث أفر كام صدح لنا مركا رعلي دنبو يستاوي صلاة لما أنا مركو لما رعلي تكذب وصلاة الصبح مركا هو تحياتنا يا أمس لكن لكن لما درك عليه بولوا تحياتنا يا سلامة وكان يحوها النبي يفر آية yafrishu rijlahu lyusra yafrishu nabi wuxuu goglanayey oo ku fariisanayey rijlahu lyusra lugtiisa bidix lugta bidaxa markaa sidaa intaad u dhigta ku fariisataa iftiraash baa la yidhaha fadhiga iftiraashka la yidhahdo waa inaad lugta bidaxa ku fariisato waa marxab markaa tixiyaasanaysa iyo markaa sujuudda kasoo toosta yani sujuudda labaad aad u noqon fadhiga beeristaynkaa iyo جلسة الاستراحة مركا لا إيمان يسوع إلا مركا قيام إلى يستاب تدين يسوع رعاد يستاب يسوي فبقى تركا أكا لقطة نبي كفر سنجري لقطة بدح وكان يفرش رجله اليسرى لقطة بدح أي نبي قبلنا يكفر يسوي وينصب رجله اليمنى مدة مدقنا وتاجي تبدح كفر يسوي مدة مدقنا وتاجي وكان وحوها النبي ينهى مدنهي عن عقدة الشيطان shaydaanka yacni fadhigiisa ayuu nebigu nahaynayey wayanhaa nebigu wuxuu nahaynaya an yaftarisha arajulu ninku inuu goglado oo diraacihi labadiisa dhudhun iftiraasha sabo dugaagga siduu u fariistoo kale eyda iyo bisadaha iyo wixii lamid a wa kaana yaktimu salaata bitasliim marka salaada markaan nebiga salaadiisi baa la tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu nahyin jiray can cuqbati shaytaan shaydaanka fadhigiisa cuqbatu shaydaan fadhiga la yidhahdo waxaa weeye inaad salka dhulka dhigto weeye looyahana aada kor istaagto san saan loo fadhiista waa falxo salaad dhexdeed lama ogola waana karaaho rukbatu shaydaan baa layidhaha taageerkii waxaa saa u fadhiisto marka fadhiga noocaas ah ayaa looga jeedaa hadda cuqbatu shaydaan cuqbada taas marka waa fadhi karaahiyo nabigu uu diidayey kadalika saasoo kale wayanha an yaftarisha arajulu diraacayn wuxuu nabigu nahiyin jiray ninku inuu goblado goblo oo dhulka sidaa u wada dhigo diraacayhi dhuganka yani halkaa mifsalka jaqalka ilaa iyo gacanta inteedan hore inta udhexaysa la yidhaha diraac diraacaas marka inuu dhulka dhigo ayuu nabigu nahiyinaya iftiraasha sabc sabc dugaagoo kale dugaaga yani waa noocyaha ay fariistaan eydoo kale marka fariistaan laga horay fidsadaan bisadoo kale saasay lagaa u fidsadaan marka sidaa dugaagu u fariisanaya hay-adeedii oo kale inay u sujuuddo yuu nabigu diidayaa oo markaas intaad halkaa dhigto markaad sujuudu dhigto inaad markaa saas u dhigto midda karaahada la diidaya taawo calaacalaha markaad dhulka dhigto gacantaadu inay kor u taagnaataa la rabaa ee inaad sidaa dhulka isugu seexiso jaqalka ilaa calacasha inta udhaxayso ee markaad sujuuddo inaad sidaa dhulka u seexiso lama ogolo waa iftiraasu sabc baa la yidhaha waa karaaxo ma salaada ku buri maysa laakiin hadda waa hay-a karaaho foolxun waa salaadaan la ogolay sababtay ka imaatana waxay u badan tahay qofka oo sujuudda aada isugu kala jiido haddii aad sujuudda lama rabo markaad sujuudayso inaad hoosna aada isugu soo celiso lama rabo aad inaad isujuuddana lama rabo haddaad iskala jiiddo ood halkaa ku dhacdo gacmahada ma celin kartid awooddaada ma celin karaan jiic bay kula leeyihin marka ilaa inaad shaqlaha dhigatay noqonaysa asaas tiraado marka inaad aada xagga u fogeyso sujuudda lama rabo meel dhexaad baan rabaa gacmaha marka markaad saa u dhigto waa inaad kor u taagto waayo garabkaa meesha ku quman yaad rabaa inaad gacmahaaga dhigto ood xagga qiblada u jeediso markaad sujuudayso ood sidaas tidhaahdo qudhumadaaduna waa inay kor u taagan yihiin waay inay kor u taagan yihiin wahaakada kayfiyada loo sujuudaya sunada asaas wey gacmaha saasaa udhigaysa xagga qibladana faraha ku aadinaysa faraha xagga qiblada aadinaysa maa inaad iskala jiido gacmihiina asaas soo tiraahdo qibladuna aad daba marisa labadoodiiba markaa tira saasaan ku sujuudi lama rabo saa xataa jaqalada inaad dhinacyaha sidaa u tiraahdo lama rabo xali dadka dhinacyaha kaa jiraad dumaysaa way dadka dhinacyaha kaa dumaysaa gacmaha har rabo inaad adiga isku toosisaa rabaa intana inaad ku dejisato sunno maaha inaad daxmo kale cariiri kale ku qabto mooyaane inaad yar xoogaa ka qaadaa fiican laakiin gacantaadu waa inay taagan tahay laakiin waa inay saa u toosan tahay adigu waa inay kugu toosan tahay haddaad saa tidhaahdo dadka kale xagee ku sujuudayaan mele kaa maraama male wahaakada marka nabigu taasuu nahyinaya yanhaa an yaftarisha arajulu diraacayhi iftiraash asamc wa kaana yakhtimu asalaata nabigu salaada wuxuu ku khatimayay bitasliim can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma an nabiy sal alay wasalam kaana wuxuu aa nabigu yarfacu yaday gacmuhu nabigu kor u qaadi jiray xadwa mankibeyhi buu geyn jiray garbaha qaabilkooda idaftataxa salaata salaada markuu xidhanayo salaada markuu xidhanayo nabigu halkaasuu gacmaha geyn jiray wa fii riwaayatin shaxmata uduleyhi dhagaha yacni aga dhagaha halkaasuu qaabilinayaayo allahu akbar buu leeyay ama garbahaad qaabilinaysaa xadwal mankibey idabta taxasala wa idaa kabara lirukuuc markuu rukuucayana saasuu leeyay gacmaha kor buu qaadaya markaasuu rukuucaya waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuuca markuu kasoo toosano waa ictidaalkii rafacahumaa kadalika gacmihii kor buu saa ugu soo qaadaya wa qaala wuxuu nabigu odhanayay samica allahu liman xamida samica allah taqabal allah ilaahay wuu aqbalaa liman xamidahu ninkii ku mahadiyo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigano walaka alxamdu aday mahad kuu sugnaa wa kaana wuxuu aa nabigu laa yafcalu mid aan samayni dalika fi sujuud laakin sujuudda gacmaha kor uma qaadina nabigu sujuudda markuu kasoo tooso gacmaha kor uma qaadina meelaha kor loo qaado ka mid maaha sujuudda saddexdaa meelood hadda la sheegay iyo atixiyaadka hore markii laga istaago afartaa meelood unbaa gacmaha sunnaha in kor loo qaado waay can cabdillaahi bni cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni cabbaas qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray buu nabigu an asjuda inaan ku sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xibnood inaan ku sujuudaan lay amray buu nabigu leeyay toddoba xibnood toddobadaa xidhmood haddaad saliim tahay waa inaad dhulka dhigto toddobada xidhmoodda aad dhulka dhigto sujuudda waay haddii aad dhigi weydo sujuuddii waxbaa ka maqan waayo ma ansaxaysana sujuud ay calaa sabcati acdumin toddoba xidhmood inaan ka sujuudaan lay amray buu nabigu cala aljabhati wejigii wa ashaara nabigu waa ishaaray biyadihi gacantiisuu ku ishaaray ilaa anfihi waayo wejiga inaan ka sujuudo ilaa ilaa yacni anfihi yuu nabigu ishaaray oo maca anfihi waayo markaad wejiga dhulka dhigto ilaa sanka waa inaad loo dhigto sujuudda waay wejiga keliya haddaad sidaa u dhigto sujuuddi way ku ansaxaysaa oo hadda caadi weeye laakiin sunnadii baa kaa maqan oo xoogaa waa laga fiicayay markaad wejiga saas wejiga dhulka u dhigto yani ilaa sanka waa inaad sidaa u dhigto wa ilaa sanka yaa rabaa inaa saa u dhigto bas waa inaada dhaqdhaqaajino marka aad ku celinayno saas markaad u dhigto ilaa sanka inaad ku xasishaa la doonaya aad ku haysa waa waashaara biyadihi ilaa anfihi waay maca anfihi yuu saa u dhigaya wejigu markaa maksuuf inuu yahay baa shardi ah waa wejiga aad ku sujuudayso wejigu waa inuu bannaan yahay oy mara aysan saarnayn waay koofidii hadday wejiga kugu jirto halkanay joogto ama cimaamadii aad soo soo laabsatay inta ay kuu imaato sujuuddu ma ansaxaysatay maksuuf inay tahay baa shardi ah waay wejigu waa inuu maksuuf yahay baa shardi ah halkaas walyadayni labada gacmood inaan ka sujuudaan lay amray nabigu leey labada gacmood warukbatayni labada log iyo wa atraafi lqadamayn labada lugood duminahooda aaya fara farahooda yacni lugaha farahoodaa la rabaa farahaas dulka dhigaysaa atraafi lqadamayn oo weliba dhinaca baadinkaa la rabaa inaad dhigto inaad dhigto wa ama faraha fiidoodaad dhigaysaa oo lugtu waa inay taagan tahay oo faraha saa u taagto ama waa inaad dhinaca baadinkaa u dhigto oy sidaa u gedisan tahay lugaha lugahaasaa ugu daran dadku markay sujuudayaan xagga dhinaca daahirka haddaad u dhigto sujuudu ma ansaxaysa wa dhinaca daahirka waa inaada u dhigin lugtu waa inayna iska jiifin waxaa laga yaabaa sujuudi hore qofku markuu kasoo tooso yani uu fadhigii fadhiisto markuu sii labaad lugtu sideedii saa inuu iska sujuudo taasi ma ansaxaysa ama wuuba sujuudo lugihiibu kor haya mid buu kor hayaa ama labadiiba kor buu qaadaya sujuudna waxay lugaha inaad dhulka dhigto wey faraha si fiican dhulka sidaa ugu dhigto marka toddobadaa xubnood waa inaad dhulka si fiican u dhigto ood ka sujuudsaa la doonaya markaa sujuudu kaabil noqonaysa salaada nabigaa lagu tilmaamaya alayhi salaatu wasalaam nabiguna wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalluu kamaa ra'aytumuni usalli saaad igu aragteen ana u tukanayo u tukada marka salaada nabigaa naloo soo naqilayae oo naloo soo raree say ahayd waa inaan u raacno can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam idaa qaama ila salaat salaada markuu nabigu u kaco yukabiru wuu takbiirsanayaa xiina waktigii yaquumu uma yukabiru xiina yarkacu salaada markuu nabigu u kaco yani markuu salaada gelayo yani wuu takbiirsanayaa xiina yaquumu salaada markuu galo allahu akbar buu leeyaha takbiiratu ixraamka uma yukabiru xiina yarkacu markuu rukuuco haddana waa takbiirsanaya allahu akbar uma yaquulu wuxuu leeyahy samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu dhabarkiisa markuu soo kor yeelo min arakca rukuuca markuu kasoo kor yeelo uma yaquulu wuxuu odhanayaa nabigu walxaal huwa qaa'imun rabbana walaka alxamd markaad soo toosaysaad rabaa samica allahu liman xamida inaad tidhahdo markaad ekaato rabbana walaka alxamd uma yukabiru wuu takbiirsanaya xiina yahwiid markuu sujuudda u hoobanayo nabigu waa takbiirsanaya allahu akbar takbiiraatu intiqaalaad baa leeyahay salaada ziinadeeda iyo quruxdeeda waa uma yukabiru nabigu waa takbiirsanaya xiina yarfacu ra'sahu madaxa markuu kasoo kor yeelo oo sujuudda kasoo qaado uma yukabiru nabigu waa takbiirsanaya xiina yasjudu markuu sujuudi labaad haddana u hoobto uma yukabiru nabigu waa takbiirsanaya xiina yarfacu ra'sahu yani madaxiisa markuu kasoo kor yani sujuudda dambe markuu soo qaado allahu akbar allahu akbar buu nabigu leeyahay takbiiraatu intiqaalaad baa leeyahay uma yafcalu dalika saasuu samaynaya nabigu fii salaatihi kulliha salaadiisoo dhan saasuu ku samaynayay xataa yaqdiyaha ilaa uu dhameeyo salaada uu taamiyo wayukabiru nabigu waa takbiirsanayay xiina yaquumu markuu ka istaagayo min asnad aaye min asintayni labadii bacda aljuluus yani fadhigii baynes yani fadhigii yani ataxiyaadkii markuu nabigu ka istaagayo atixiyaadka hore xiina yaquumu nabigu markuu kacayo aya min asintayn labadii ragcadood hore wey bacda ljuluus labada ragcadood markaad tukatood aad tixiyaasato haddii markaa salaadii ay rubaaci tahay labadii ragcadood dambe u istaagaysa ama wasilaasi ragcaddii dambe ad ukacaysaa salaadii soo ma markaas aad kacaysa atixiyaadka hore aad ka istaagaysana waa takbiirsanaya markaa nabigu wuu takbiirsanaya allahu akbar buu leey takbiiraatu intiqaalaad baa la yidhaha waa ziinada quruxda salaada hay-aadkeedi waay hay-aad salaada can mudaris waxaa laga wariyay bin cabdillahi qaala wuxuu yidhi sallaytu waan tukaday khalfa caliy bna abi aalib caliy bna abi aalib gadaashiisaan ku tukaday buu yidhi oo imaam buu noo noqday buu leeyay ana aniga iyo cimraan bin xusein aniga iyo cimraan bin xusein buu imaam noo noqday fakaana wuxuu ahaa caliy bna abi aalib idaa sajada markuu sujuudo kabbara waa takbiirsanaya wa idaa rafaca ra'sahu markuu madaxa kor usoo qaadana kabbara waa takbiirsanaya wa idaa nahada markuu ka istaagayo min aragcatayni labada ragcadooda hore oo intuu atixiyaadka ka kacayana kabara فلما قل صلاة صلاة مركو تامية له أخذ ووقف في بيدي قعنته إلى عمران بن حسين عمران بن حسين وصحابي أها والله لا نبي مأموم أن صلاة هينس العالي ولا تجيني أيا قعنته يغلطيه فقال وحو يربي لقد أي قد ذكرني وإحسوسي هذا متكن صلاة محمد بإحسوسي صلى الله عليه وسلم آه، من كان تجيه ما أنت وعلي بن أبي طالب وحو يسوح حسوسي دون صلاة النبي محمد بيسوح أو قال وحو يري صلى بنا وشكراوي صلى بنا ونت- ونتجيه صلاة محمد ونتجيه صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلاة ديسي ونتجيه مكان عن البراء بن عازم وحلوه رضي الله عنه قال بر بن عازم صح- صحابي اللي قال وحو يري رمقت وحان أكور قلي بوري الصلاة صلاة بان أكور قلي مع محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلاة ديسي بان أكور قلي نبي محمد بان لتو كده salaadii sidaan u kuur galay macnaheedu waan u fiirsaday waay salaada waxaad doonaysaa salaada noocay ahayd inaad naqiiso markaas waxa lagu leeyahay shaygaan u kuur galo bal ka soo warran soo lama yidhahdo marka salaada nabigaan u kuur galay buu aya fawajadtu waxaan ogaaday buu yidhi oon ku ogaaday aya qiyaamahu nabiga istaagiisa fa ragcatahu rukuuciisa factidaalahu ictidaalkiisa oo bacda rukuuci ahaaday iyo fasajatahu sujuudiisa iyo fajalsatahu fadhigiisii bayna sajdatayni ahaaday iyo fasaj yani fasajdatahu sujuudiisii labaad iyo fajalsatahu maa bayna tasliimi iyo walinصiraaf ya fadhigii iyo yani waa taxiyaadkii dambe yani tasliimta intuuna salaamo naqsadno oo salaada uu ka baxay intii udhexaysay fadhigii u fadhiyey qariiban inay yihiin min asawa kuwa isku dhow qariiban min asawa kuwa eb oo isla eg bay ku dhadhawaayeen waay يعني هم كلا ففوين تعاشى بينه ويسود دوي قيامك وتاجنا من ركوعه اعتدالك سجودها فضل بيرسدينك كل ويسود قريبا من السواء يعني ويسكت دواي وحير أمي كلا ديراين هذا ما كلا ديراين معنى ويسكت دواي وفي رواية البخاري وحاكسر رواية البخاري ما خلا القيامة والقعود قريبا من السواء رواية رواية ألف عدد وحيلي salaada yani mar inta markii lagu jiro qiyaamka la taagan yahay oo qirada la akrinayo iyo atixiyaadka inta la akrinaya ugu dheer soo ma marka riwaayada bukhaariga saas weeye maa khala alqiyaama iyo walqucuud markii qiyaamkii la- oo qiradii la akrinayo laga saaro qucuudkii fadhigii dambe ee atixiyaadka lagu akrinayo laga saaro inta kale soo harta maxay tahay waa rukuucihii iyo sujuudii iyo ictidaalkii iyo fadhigii beelisdaynkaa wa intaas soo hartay soo ma qariiban min asawawa inta kale waa isu dhowyihin way isu dhowyihin yani inta kale waa isla egegyihin dheerani xadiidka waxaa laga qaadanayaa laba rugni oo fuqahaydu ay yidhaahdaan way gaagaaban yihiin haddii xoogaa la dheereeyana inayna baas lahayn salaadana ku burin ictidaalka iyo fadhiga beenasayinka ictidaalka iyo fadhiga beenasayinka labada rugni baa yara yaa qasiireyn ahaa la yidhahda haddii xataa xoogaa la dheereeyana sida xadiidka dambe uu noogu imaan doontaana yacni dhib ma leh iyo xoogaa la dheereeyana عن ثابت وحال لغا وري البناني ثابت البناني انك لو رجل تلميذ انس بو هاي عن انس بن مالك وحو كا وري رضي الله عنه قال وحو يري اني انا ابو يري انس بن مالك لا آلو كقابن ماي ان اصلي بكم الى ان اذن تجيناي الى ان اذن تجيو كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا سيدو مالك نو تجيناي الى ان اذن تجيو كقابن ماي اغو سيدو مال اذن تجيناي قال وحو يري ثابت ثابت وحو يري مركز فكان أنس أنس وحوها يسمع مد سمايه شيئا شيء لا أراكم أن من أركين تسمعونه وإذنكم صلوني ومحيك أنا صرت وحو يري ويري صلاة النبي محمد وإن تجين جري إن إذن تجيه كقابل ماي مركز صلاة دي سي أنا صلاة دي سي فيريه وحو سميني وحد أذنكم إن سميني فعام فيه كان وحوها أنس إذا رفع الرأس ومدع عمرك كسو قال من الركوع ركوع عمرك كسو تسوى اعتدال فيه انت سووا أغمى يا قائم الحال يا سبتاك حتى يقول القائل قفت قائلك إلا وكي إذا قد نسيه ومه الباب يعني اعتدال فيه دارين يوم ملك إذا سمع الله لمن حمده وأذكي تاوية ملك عبار بساقنانا يا إله هذا اتراضه قلبي يسمى لكم يا ألمية شوه المامي اعتدال فيه دارين قلوب وإذا رفع رأسه من السجدة سجود هر مركو كسو توسنا مكس فدق بين السجدين كابو كل يعني حتى يقول القائل قائل إلا وكيرا لقد نسي شوى به الماء marka fadhiga baynasiidooyinka iyo ictidaalka labada rugni oo qasiir waa qasiira la yidhahdo laba rugni oo gaagaaban weeyaa la yidhahdo yani haddii layska dheereeyona dib male way marka qaarkood layska dheereeyo waxaa yeelay riwaayada hore maxaa kusoo marnay qariiban min asawa si afcaasha nabiga la tilmaamayey bara bin caazim uu tilmaamayey anas binu maalig dee nabiga qaadimkiisii ahana ficilka nabiga uu soo rarayy wuxuu leey sidiis nabigaan idiin tujinaya waa iska dheereynaya ictidaalka iyo fadhiga isayka uu dheereynaya dhibna male wahakada marka salaada inaan aad loo dadejinin un yani taasaa la tilmaamaya oo ta'ani lagu tukanada iyo khushuuc iyo deganaan wa can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal maa sallaytu ma tukanin bu yidhi anas bin malik wara'a imaamin imaam gadaashiisa kuma tukanin qadu weligay akhafa ka fudud salaatan salaad walaa atama ka taam yeelidooda salaatan salaad min annabiyi sala allahu calayhi wasalam ay salaadaada yani salaada soo gaabi haddii lagu yidhaahdo ma anfinayso itmaamka ma anfinayso salaada waxaa la rabaa adoo soo gaagaabinaya haddana inaad si fiican u taamiyeeshaa la doonaya can abi kilaabata waxaa laga wariyey cabdillahi bni zayd aljirmiy albasriy cabdillahi bni zayd saxaabiga la aljirmiy albasriy qaala wuxuu yidhi jaaana malik bin xuwayris malik bin xuwayris saxaabiga la yidhahda noo yimid fii masjidina masjidka anaga haada oo kana faqaala wuxuu yidhi buu yidhi innii anigu la usallii bikum waan idin tujinayaa wamaa uriidu salaata salaadna ma doonaye usallii waan idin tujinaya kayfa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yusalli saasku noogu noogu yimid buu markaasuu yidhi buuhi kaalay waan idin tujinayaa salaad hadda yani salaad yani oo sunno aad iska tukatid oo kalena ma lahayne waxaan rabaa buuhi sidaa nebi maxamed salaadaan ku arkay inaan idin baraan rabaan kaale idin tujiye a waa idin tujinayaa buuri tuu saasku noogu yimid saana kale usoo galay buu yidhi buuhi kaale salaada nebi maxamed maan idin tujin si aad u barataan marka in afka lagaaga sheeg sheego ficilkaa ka sahlan soo maa ficilka yaa durbe lagu fahmeeyaa bis waan idin tujinayaa fiirsada un bas qof la arkaba haakada saana ha u tukado wa ala asxaabtu yani nabiga yani waayahay yani ka ahaayeen waayahay naa'ib ka ahaayeenoo dee inay ummadda gaarsiiyaan yani waajib bay ku ahayd wa u sheegaan wa marxaba marka maalik bin xuwayris markaasuu salaadii bilaabay buu yidhi salaadii huban faqultu waxaan idhi buu yidhi liabi qilaabata waxaan u idhi buu yidhi aaya kayfa kaana yusalli sidee idin tujiyey marka maalik maalik bin bin xuwayris salaada nabigaan idin tujinayo waa kii yidhi sidee buu idin tujiyey marka qaala wuxuu yidhi mitla shaykhina haada odaygeena suu noo tujiyey oo kale aaya mitla shaykhina haada mitla salaati shaykhina haada sheekhaana sheekhaanaga siduu noo tujiyey oo kale saa unbuu maalik noo tujiyey maalik bin xuwayris saasuu noo tujiyey bu marxaban wa kaana wuxuu ahaa yejlisu mid fadhiisto idaa rafaca ra'sahu min asujuud sujuudda markii yani uu ka soo kor yeelo madaxa ka soo qaado wuu fadhiisanayay qabla an yanhadu intuuna kicin waa macnuhu waa maxay jalsatu istiraaxadii wey oo hadda xadiidkan yani riwaayadan maxamed lagu siyaadiyey oo tilmaamtii salaada nabiga calayhi salaatu wasalaam markii yani yani jalsada la yidhaha jalsat listirax maxay tahay waa fadhi kulligii oo istaag la cirbinayo soo loo ohan jiro ragcadda koobaad markaa ka istaagayso ragcadda labaad u istaagayso ragcadda saddexaad markaa ka istaagayso midda afraad aa u istaagayso marka fadhi kulligii oo istaag la cirbinayo inaad wax yar lugta bidaxa ku yar fadhiisato oo markaa kadibna aad kacdo yaa jalsatu istiraxa la yidhaha sujuudda labaad markaa kasoo toosto intaad hore ka kici lahayd unbaad intaad lugta ku yar fadhiisato wax yar saas yar tiraahdo baad haddana istaagi taas wey waad ka samaynaysaa imaamku hadduu samayn waayo xataa maamuumka inuu iska sameeyo waa sunno maxaa yaele mukhaalafo kuma sugno waa mukhaalafo faaxisho ku ku sugan ma jire siduu asagu markaa ka tago adiga xataa intaad iska samayso aad samayn kartaa waa caadi can cabdillahi waxaa laga wariyey bn malik bni buxaynata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay wasalam kaana wuxuu aha nabigu idaa sallaa markuu tukanayo farraja bayna yadayhi gacmuhu nabigu kala bixinayay xataa yabduu ilaa uu daahirayo muuqdo oo bayaadu ibdayhi bayaadu ibdayhi ilaa uu muuqdo yani nabigu iskuma dhejin jiray gacmaha saasuu u kala qaadi jiray gacmaha ilaa kilkilihiisa caddaantooda la arka wa dee shaatii iyo funaanadii waxaa lama qabi jirine labaga unbaa la qabi jiray go' karaanta saa u qabto saa aad u sujuudo gadaal qofka kaa fadhiyo kilkilahaaga wuu arkayaade xataa yabduu ilaa uu soo daahiro oo bayaadu ibdayhi عن أبي مطلبة وحلق وري سعيد بن زيد قال وحوري سألت أنس بن مالك باوي رضي الله عنه كان النبي ما صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه نبي لولا كان مكوت كنجري قال فر نعم وكنت كذا نبي لوي سكب marka kabaha haddayna wax dhiba lahayn oo bahaaro lagu ogyahay waa lagu tukan karaa ay mar yani inuu nabigu markaa uu ku tukadonayna waa libayaan liljawaaz inay bannaan tahay unbuu dadka tujiziyey yani unbuu tujiyey mar iyo laba yoon bay dhacday wax hadda markii mar kastaa uu ku tukan jiray nabigu maahay wa masaajidna lama geli jirin gogodna nabigu kulama istaagi jirin ee maruu safar yahay unbuu nabigu ku tukadayo mar hataa waxaa dhacda soo nabigu salaada ku jiro inuu kabihii iska iska siibay waay dadka o dhan ay kabihii iska siibeen markuu salaada ka baxay ayuu nabigu yidhi jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii sheegay buu laba kabood inay yani qadar lahayn nijaasa ay lahayn marka waa sidaa kabuu hadday daahir yihiin marna waa lasaga tukan karaa wa ee wax sunno ahoo min sunani salaad ahoo markastaa lagu tukada la leeyahay ma aha libayaani aljawaaz buu nabigu u sameeyey jawaaz inay iska bannaan tahay waa haddii dahaaro lagu ogyahay shardina weeye inaad ku yaqiininayso dahaaro عن ابي قتاده وحا لغا وري الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو النبي يصلي mid tukanaya walxaal huwa nabigu xaamilu umaamata gabadha umaamo la yidhahdo nabigu xumbaarsanaa aaya aaya binti zaynaba zaynabaa dhashay zaynabadii binti rasuulillahi ee sala allahu calayhi wasalam ay ila abilcaas bay u dhashay ibn rabiic bin cabdishams zaynaba bintu maxamed oo nabiga carruurta nabiga yani gabadhii iyo hooye ugu weynay gabdhihiisa ahayd oo ninkaa la yidhaha abilcaas bin rabiic bin cabdishamsi baa qabi jiray wa way u dhashay carruur marka gabadhaas zaynaba ah gabar ay sii dhashay umaama la ohan jiray umaama ay umaama binta abilcaas weeyaan abilcaas baa oo nabiga awoog u ahaa gabadhiisa zaynaba gabadha ay sii dhashay ayuu markaa nabigu xumbaaraya salaadii buuna yani ku jira oo ay salaadii buu tukanaya faidaa sajada markuu sujuudo wadacahaa wuu dhigaya waidaa qaama markuu istaagana xamalaha wuu qaadaya markuu nabigu inuu sujuudo doonayo gabadha aayar buu sidaa dhulka udhigayaa markaasuu labadii sujuud la imaanaya nabigu marka uu istaagana wuu xumbaaraya inta uu taaganya marka uu qirada akrinayo wuu xumbaarsanaanaya gabadha wax dhiba marka male carruurta weerarkaa marka haddii aad qaado aduu salaadii ku jiro wax dhiba male hadday ku qabsadaanna wax dhiba male xeer ilmaha yaryarka ah mar kastaba nijaasaya waxaaba kaba yimaadeen laakiin haddaan markaa hadda waxba saasoo yani ka qulqulaya aan lagu arkaynin waayahay marxaban taabashadooda iyo badankooda nijaasa yani dahaara la isaga xugminayaa hadoo salaada ku jira haddii yani ilmo kugu dhego ama yani ilmaha aad qaado yani salaadii baa kaa burtay lagu odhan maayo nijaasaad kutaabatay lagu odhan maayo si qaadaya carruur عن انس بن مالك waxaa laga wariyay رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجود بو النبي سجود ku ekaada sujuuda ku ekaada yani si fiican u sujuuda waa walaa yabsud axadukum yusafidina diraacayhim bisaad alkalb sida xadiidka hore aan kusoo tilmaamayno sujuudda markaad sujuudaysa si fiican gacmaha iyo sidaa u dhig sida yani eygoo kale ha u fidinayn gacmaha oo diraacaynka dhudhumada dhulka ha dhigin wa albaabu taamin baabkii sideeda baabu wujuubi dumaaninati fi rukuuci wasujuud wa rukuuca iyo sujuudda in lagu xasilo dumaanino la yimaado waajibnimadeedii wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul sal ly slam dakala almasjida nabigu masaajidkuu soo galay fadakala rajulu nin baa soo galay masaajidkii nabiga kasoo dabagalay fasallaa ninkii waa tukaday uma jaaa wuu yimid oo fasallama nabigu fasallama cala nabiyi sala allahu alayh nabigu salaamay faqaala wuxuu yidhi nabigu irjic laabo fasalli tuko fa innaka lam tusalli war maada tukanina orod laabo soo tuko salaadda haddaad hadlayso waxaad tukatay salaad lama yidhaha markaas laguma magacaabi karin waa nabigu wuxuu leey maada tukanina tuko farajaca ninkii waa laabtay oo fasallaa wuu tukaday kamaa sallaa sida hore unbuu u tukaday xayala si kale ma yaqaanee uma jaa wuu yimid oo faslama nabigu haddana cala nabiyi uu salaamay sala allahu alay slam faqaala fa nabigu irjic laabo fasalli fa innaka lam tusalli war laabo oo niyo maada tukanina tuko malaha waxaan salaad kuume he tuko maada tukanin salaasan saddex goor buu nabigu celiyey faqaala wuxuu yidhi ninkii waladii macbuud baan ku dhaartay bacasaka kusoo bixiyey bilxaqa xaalas ku dhaahan tahay maa uxsinu hayrahu kaas hayrkii mama wanaajin kara buy intaa hadda aan sameeyey waxaan ahayn la imaan kara mama jira buy facalimnii ibar hadduu isdhibi marka hadduu facalimnii ibar buu rasuulka ilaahi ay qofka waxaan yani waxaa fiican marka hore inaad tidhaahdo oo jawaabtu waad isla degdegin aad tidhaahdo isagu waa kaa hadlaysan yahay hagaaji ayna marka hore dhan asagu hagaajinayo isu malaynayaa isu malaynaya marxaba ko marka qaala wuxuu yidhi nabigu idaa qumta ila salaati salaada haddii aad u kacdo markaad istaagto fakabir badanta takbiirso salaada takbiir baa lagu galaa uma aqra aqri wamaa tayasara macaka min alqur'aan qur'aanka wixii kuu fududaado aqri uma irkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad xasisho raakican xaalaad uma irfac soo kor noqo xataa taxtadila qaa'iman ilaa aad ekaato oo yacni ictidaalka aad ku ekaato ku xasilawo xataa taxtadila qaa'iman uma isjud sujuudo xataa tadma'ina saajidan sujuudoo ilaa aad sujuudda ku xasisho dhaqdhaqaaqa aadayso uma irfac soo kor noqo xataa tadma'ina jaalisan wafcal dalika fii salaatika kuliha salaadaada dhan ka iso ninkaa salaadooda haleynayey sababu waa haleynaya waxaa ka mid ahayd baa la dilaa dumaaninuu ahaa dumaaninaduu ka tegayay salaada marka dumaaninadu waa waajib wa waajib yani rukni kasto inaad rukuuca waajib weeye wa dumaaninatuhuna waajib waa inay islaazimayaan laba rugni baa laga tirinaya mise waa laisku tirinaya hadda markay fuqaadu ka hadlay way yidhahdaan laakiin labaduu waa shay waajib waa laga maarmayn rukuucii markaad la imaato yani muxuuba rukuuc ku noqon karaa oo lagu inuu rukuucu noqday lagu heli karaa dumaaninadii waa inaa xasisho waa dhaqdhaqaaqidiisa wahakada sujuudda iyo ictidaalka iyo fadhiga iyo nooc kulli saasoo kale wa marka salaadda mar haddaad dumaaninada ka tagto ood ku xasilin ood adoo dhaqdhaqaaqa rugniga dhaqdhaqaaqaya haddana kii kale sii gasho haddana adoo dhaqdhaqaaqaya salaadaada waxba kuma jiraan salaad ma taas marka saasuu nabigu ugu tilmaamay waa xadiidka la yidhahda yani musiiu salaatii le ninka salaadiisa wax lagu akrinayo can cibaadata bni saamid waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasul lah sal ly slam qaal laa salaata salaad uma sugnaanin liman lam yaqra' bifaatixati lkitaab faataxani aan aqrinin salaada kama ansaxaysa waay yani faataxadu waa rukni min arkaani salaad ka mid marka haddaanan faataxadii aqrinin ragcaddaas waxba kama jiraan ragcad aan faataxa lagu aqrinayno ansaxaysa ma jirtaa la yidhahda ilaa ragcat almasbuuq ninkii masbuuqa ayo gadaal bay kasoo xirtay rukuuca ama meelahaasoo kale kasoo xirtay mooyaane ka asaga imaamkaa ka xumbaanaya la yidhaha laakiin salaad kaleeto oo yani ragcad kaleeto oo bilaa faataxa ansaxayso ma jirto wey sida xadiidku caddaynaya laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab can abi qataadata waxaa laga wariyay alansaariyi radi allahu canhu qaal kaana nebigu wuxuu aha sala allahu alay wasalam yaqra'u mid aqriyo fi ragcatayni aluulayeyni labada ragcadooda hore oo min salaati duhri ka mid a bifaatixati alkitaabi iyo iyo wa suuratayni buu nebigu ku aqrinayay faatixatu kitaab iyo laba suuradood yuawilu wuu dheereynaya fi luulaa wayuqasiru fi aaniya sunadaasaas ah yani salaadaha ribaaciga ama salaada yani sulaasiga iyo maqribka waa inaad labada ragcadooda hore faatixada markaad akriso suurad kale waa inaad ku darto ama bacdu laayaat waa inaad ku akriso ragcadda hore qiradeedaa dheereynaysaa midda dambena waxay baad ka gaabinaysa yusmicu laayata aayadda ayuu maqashiinaya marmar oo dadka maqashiinaya axyaana waqti waqti waayo yusmicu laayata ayuu maqashiinaya nebigu axyaana salaada duhurka iyo casirka iyo nebigu inuu labada ragcadooda hore suurad ku akriyo see lagu fahmaya marmar buuba kor yar qaadaya qirada markaas dadka maqashiinaya wa kaana wuxuu aa nabigu yaqra'u mid akriya fi lcasri casrkii bifaatixati lkitaab iyo wa suuratayni faatixada iyo laba suuradood buu ku akrinayay yuawilu wuu dheeraynayay fi luulaa wayuqasiru fi aaniya wa kaana wuxuu aha nabigu yuawilu mid dheereeyey fi ragcati luulaa ragcadda horuu nabigu dheereynayay min salaati subxi wayuqasiru fi aaniya wa fi ragcatayni lukrayayni biumi lkitaab laba ragcadood udambaysana faatixada bas buu ku akrinay nabigu waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaan maqlay yaqraw asagoo akrinaya fi lmaqribi bituub suuratu duur buu ku akrinaya maqrib can ilbaraa bn caazib waxaa laga wariyey an nabiyi sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu nabigu fii safarin fasalla alcishaaa alaakhira cishihii dambe ayuu nebigu tukaday faqara'a wuu aqriyey waa salaadii cishaaheedi waay maqribkii cishihii baa cishaaye la yihaha soo maa cishihii marka alcishaaa alaakhira waa salaadii cishaaheedi yuu nebigu tukaday faqara'a wuxuu aqriyey fii ixda ragcatayni labada ragcadood mid ka mida waa labada ragcadoodoo hore bitiini wazaytuun buu ku aqriyey famaa samictu ma maqal buu yihi axadan axad axsana ka wanaagsan sawtan sawt aw qiraa'atan minhu nabiga sala allahu alayhi wasalam marka waxay yani daliil u yihiin axaadiistana idil in yani labada ragcadood oo hore ee salaadaha ka mida in lagu aqrinayo faatixada bacdigeed in yani suurado kale lagu aqrinayo ay sunnata can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana rasul la sal ly slam bacasa rajulan nin buu nabigu diray calaa sariya sariyat ilaalo niman ciidana uu diray buu nabigu amiir uga dhigay waay ninkaa amiirka unbaana tujinaya markaa intaa safarka la yahay fakaana wuxuu ahaa ninkii yaqra'u mid aqriyo liasxaabihi markuu salaada tujiyay fii salaatihi markuu tujinayo ayuu se- qur-aankii u aqrinayo oo fayaktimu wuxuu ku khatimaya aaya biqul huwa allahu axad mar alle markuu faatixada aqriyo ama qulwalon buu ku daraya ikhlaasku ku daraya ama mar alle markuu hadduu suurad kale aqriyona ikhlaaskun buu ku khatimaya maba ka tegayo salaad uu ku aqriyo habeen ku aqrinayo ikhlaaskuna maba ka tegayo falama rajacuu markay soo laabteen dakaruu dalika lirasuulillahi bay u sheegeen sala allahu calayhi wasalam ninkii amiirka ameerika saasuu sameynayaayo salaad uuna tujiyaa ma jiro ilaa ikhlaaska uu akrinayo faqaala wuxuu yihi nabigu saluuhu bal weydiiyey liayi shayin yasmacu dalika wuxuu arrintaa u samaynayo bal su-aala buu yidhi nabigu fasa'aluuhu way su-aaleen faqaala wuxuu yidhi ninkii ina liannahaa iyadu sifatu raxmaan allaha raxmaana sifadiisii weeye caza wajale fa ana anigu uxibu waxaan jeclahay an aqra'a dee ilaahay tilmaantiisa inaan aqriyo baan jeclahay faqaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam akhbiruuhu u sheega ana allaha tacaala yuxibu ilahayna inuu ka raalli yahay ninkaa u sheega can jaabir waxaa laga wariyey an nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu limucaad bu wuxuu u yidhi mucaad binu jabal falawlaa sallayta bisabixisma rabbika lacla wa shamsi wa duxaaha waleyli idaa yaksha fainahu yusallii waraa'aka alkabiiru wadaciifu wadulxaaja ay mucaad binu jabal oo imaam ahaa markii yani laga soo laga soo sheegtay salaadaha inuu dheeraynayo oo maqrib uu ku tujiyey alcimro uu ku tujiyey markii looga soo dacweeyey nabiga wuu canaantay uu yidhi ma nin fataanaa tahay mucaad wa anta fataan yaa mucaad ma fataan baa tahay dadka fidmaynayo falowlaa sallayta war dadka maa ku tujisid hallaa sallayta ku tuji dadka bisabixisma rabbika lacla wa shamsi wa duxaaha waleyli idaa yaksha ku tuji suuradahaas ku tuji aya fainahu shaniga yusallii waraa'aka gadaashaada waxaa ku tukanaya alkabiiru qof waayen oo aan taagnaan karin wadaciifu mid xanuunsan oo tabar daran iyo wadulxaajati mid dalle oo meel u degdegayo salaadaha ku dheerayno marka darada la akriyo faatixada bacdigeed loo akrinayo waa sunno in lagu daro waayo axaadiistaas oo dhan ba yani iyo adiladaas ayaa daliil waaw albaab alcaashir baabkii tob- tobnaad baabu tarki ljahri bibas- bibismi illaahi araxmaan araxiim ay baabu tarki ljahri bu jahriga oo laga tago kor in loo qaado oo la iska daayo bismi illaahi araxmaan araxiim kor loo qaado Ah. oo sheekha kitaabka iska lahaa maqdisi imaamka la yidhaahdo waa nin marxaban xambali ahoo dee imaamka axmed bin xambalna wuxuu qabaa in basmalada la siraysto marka uu noo baabaystay oo wuxuu yidhi baabu tarki ljahri bibismi illaahi araxmaan araxiim laakiin annaga haddaan shaaficina waan ku diidanahay Ahay. Ah, marxaban oo waxaa sunno aan leenahay yani aljahri bibismi illaahi araxmaan araxiim waxaan leeya yaab yaa waajib adig in kor loo qaado bisinkaa lama siraysan karo waa in kor loo qaado ilaa weli walaaka fiiri can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu an nabiy sal alay wasalam iyo wa abaa bakrin iyo wa cumara radi allahu canhuma kaanuu waxay ahaayeen bu yidhi anas yaftatixuuna salaata bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa fii riwaayatin riwaayo kale anas ibn malik wuxuu leeyahy sallaytu waan tukaday maca abi bakrin baan la tukaday وcمر baan la tukaday وcثmaan baan la tukaday falam asmc ma maql bu yihi xadan axad minhaya kamid yqra aqrinayo bismi الlahi الرحمن الرحيم qof aqrinaya ma maql bu weligood bismi الlahi ma aqrinin ya nin aqrinaya ma maql bu ko weli muslim imaamu muslim wuxuu wariyey sallaytu waan tukaday bu yihi khalfa nabiy sal alay slam anas baa dhahaya wa abi bakrin baan ku daba tukaday wa cumar iyo وcثmaan fakanuu waxay ahaayeen yftatixuuna kuwa ku furfurto alxamdu lilahi rabi alcaalamiin laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim mayna sheegaynin fii awali qira'atin kumay sheegaynin aayahay qirada awalkeeda iyo walaa aakhiraha mina kumay sheegaynin xadiiu anas baa layidhi xadiiskaani hadda waa hal xadiisun riwaayadku noo noo celcelinaya laba riwaayo un aayo nooga dhigayaayo waa xadiisu anas baa layidhaha wuu leeyahay anigu kama maqal ayagoo bisinkaa akrinaya waay nabiga iyo si abubakar iyo sida cumar buu leey ko ama waxay ku furfuran jireen salaada bi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin bay ku furfuran jireen labadaas suuqu u cadiray kamaana maqlin iyo waxay u furfuran jireen waxay salaada ku furfuran jireen bialxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka xadiidkan hadda muxuu yani muxuu u egyahay daahirkiisu ma tusinaya bisinka inaan la akrinayno bisinka inaan la akrinayno ko bal axaadiista kale ee waayahay jahriga soo reeyana bal haddaba inaan aragno siaan adiladiisu garagno abu hurayra radi allahu canhu waxaa laga wariyey wuxuu yidhi idaa qara'tum alxamdu lilahi haddaad akrinaysaan suuraddan alxamdu faatixada faqra'uu bismi illaahi araxmaan raxiim akriya inahaa umu lqur'aani weeye wa umu lkitaab weeye wa sabcu lmahaanii weeye wa bismi illaahi araxmaan araxiimna ixdaa aayaatiha wey imaamu daara qudni iyo bayhaqi baa warinaya xadiidkaas cabdullaahi bnu cabbaas waxaa laga wariyey faatixadii buu akriyey uma qaala wuxuu yidhi markuu faatixadii intuu bisinka ka bilaabay uu dhameeyey uma qaala wuxuu yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim baa ilah yidhi hiya alfaatixa iyo faatixatu lkitaab wey wa bismi illaahi araxmaani araxiimna alaayatu saabica wey cabdullahi bn cabaas baa le imaamu dabraani baa werinaya xadiidka sanadkiisuna xasan wey umu salama radia allahu canha oo zawjadu nabiga ahayd umu salama waxay leedahay nabiga sala allahu calayhi wasalama wuu akriyey qara'a fi salaad salaada ayuu ku akriyey bismi illaahi araxmaani araxiim facaddaha aaya aayad faatixada ka miduu ka tiriyo markuu faa salaadii tukanayey bisinkii buu akriyey hadduu yacni uuna bisinka akrinin dee lama fahmeynay lamana inuu akriyo lama ogaayo soo ma bismi illaahi araxmaani raxiim buu akriyey facaddaha aaya anas ibnu malik radia allahu canhu oo naftiisa xadiidkan hadda aanu kortaagana laga warinayay yaa la weydiiyey su-ila waxaa la su-aalay can qira'ati nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu uhi kaana mabdan qirada nabigu waxay ahayd mid yani la jijiidayo aan la boobaynin wuu miisaaliyeyoo famadda wuxuu miday bismi illaah wamadda wuxuu miday alraxmaan wamadda alraxiim bismi illaahi araxmaan qiradii nabigu tilmaamaya marka waa anas ibnu malik naftiisa axaadiistaas iyo axaadiistaa la midkaana maxay caddaynayaan in lala jahray marka hadda xadiidka sidii loo loo jamcin lahaa marka xagga usuulka la aado iyo cilmiga mustalaxa iyo cilmi usuulka la aado nusuustu sideeda markii loo malaynayo inay iska hormaado awalan marka u horreeya hadduu suuroobi waa la jamcinaya haddii jamacaa suuroobi waayana xadiidka waa la kala hormarinaya say u kala xoog badan yihiin baa loo kala hormarinaya marka meeshan waxa weeye waxaan marka hore hormarinaynaa aa'imada a'imada afarta ee ahlumadaahibka horta imaamu maalik baa laga wariyaa riwaayo a laga wariyaa bisinka inaan la akrinayni imaam maalik baa loo tiiriya riwaayadaas abu xaniifa yaxya bin xambalna waxay leeyihin waa la akrinaya laakiin waa la sariixinaya imaam shaaficina wuxuu leeyahy waa laga jahriya a'imada hor saasay qabaan sida adilada ay deliishanayaanna markii la fiiriyo waa kay adiladan anas garab dhigaya adiladan hadda farada badan ee jahri basmala sheegayo iyo xadiidkan anas garab dhigay waxaa la leeyahay marka anas sidiisaba ninka saxaabiga hadduu yidhaha waxaa anigu ma maqal asaga unbaa anfiyey moogiy waxa inuusan jirin laga qaadan maayo meelo badan baad arkaysa asxaabtu ay leeyihin nin ka mida wuxuu leeyahay waxaas iyo waxaas anigu ma yani nabi maxamed ma ku arag buu leeyahy marka asagaan arage ninkii kaloo arkay unbaa wixiisa yani ayaa la sugayaa so oo qofkii wax xifdiyada wuxuu xujo ku noqonaya calaa man lam yaxfas soo lama odhan jirin ninkii wax soo xifdiyey un baa la qaadanaya xifdigan baa la hormarinaya wahaakada kii asagu yidhi waxma maqal kan labaad xadiidkan anas ibnu malik xadiidkan hadda laga warinayo afar sababood markii la fiiriyo yacni tarkul basmala xadiidkani daliil ooma noqonayo afar sababood waa mida xadiidkan asaga laga warinayo markii qiradii nabiga la weydiiyey uu ku jawaabay xadiidkaas waa bukhaari uu ku jawaabay uu basmalada intuu miisaaliyey uu midayo oo asagu bisinkiiba uu nabigu si uu aqrinayo uu sheegay iyo xadiidku way iskhilaafaya marka anas qowlkiisi baa iskhilaafay daliile kan wuxuu leeyahy nabiga kama maqla adigu bismillahi raxmaan raxiim haddan markii qiradii nabiga miisaali layina bismillahi raxmaan raxiim buu ku miisaaliyey soo isma hantinna marka marka ninka hadalkiisu hadduu iska hor yimaadana waa meel taa horta xadiidka waa mid baa laleeyahay waa sabab in lagu bushinayo sababta labaad waxaa weeye nimanka yacni xufaadda ah ee jamiicu lxufaad ee cilmu mustalaxa yacni ka hadlo oo qoro xadiidka mucallalka la yidhaha markay miisaalinay markay miisa axaadiista yacni markii laga hadlayo qaybahooda laga hadlayo weliba xadiidka daciifka laga hadlayo xadiidka la yidhaha mucallalka la yidhaha markii laga hadlayo marka xadiidkaas inay miisaalayaan ay doonayaan yumasiluuna bixadiid anas anas binu maalik xadiidkiisa laa yadkuruuna bismi illahi raxmaan raxiim uu leeyahay baa xadi- mucallalka xadiidkan baa loo- lagu miisaaliyaa marka xadiidku waa xadiid mucallala ogow oo la cileeyey kidow asagoo mucallal ah yuu haddana yuu wuxuu yahay naafi xadiid ka saxiixsan oo cillo aan ku jirinna waa musbat musbatkuna waa muqadamun cala naafi midka wax anfinaya midka yani wax sugayana midka wax sugayaa la hormarinaya marka asagoo wax wax anfinaya iyo wuxuu isku daraya asagoo mucallal oo xadiidku isku- isku darsado taa waa sabab labaad oo xadiidka lagu sheegay lagu jawaabay laaya Mm. marka waa xadiidkii mucallal buu sidaa u yahay marka asagoo mucallal ah sababka saddexaadna waxa weeye waa naafi xadiid ka saxiixsan baa yaa musbada marka musbadka waa muqadamun cala naafi aa laga hormarinaya sababka afraad ee xadiidka laga jawaabay waxaa leeyahay khulafadii raggii asxaabu madaahibka ah waxaa laga soo rabo oo ka sugnaatay khaasatan weliba sayd cumar iyo sayd cali yacni waxaa aada looga soo naqliyo mutawaatir ka ahayd jahrigu basmada basmadada inay la jahraan baa laga soo rari jiray marxaba isxaaq binu rahawey ninka la yidhaahdo taabici weyn oo kabiir u ah ayaa la weydiiyey can rajulin taraka bismi illaahi araxmaan iraxiim nin hadduu ka tago bismi illaahi araxmaan iraxiim uu isaga tago ka warran baa la yidhi isxaaq binu rahawey faqaala wuxuu yidhi man taraka ninkii ka tago ba iyo sa iyo ma'du waa bismi illahi raxmaan raxiim ogow yacni ba'daa iyo siinkaa iyo miinka ninkii ka tago fasalaatuhu faasida salaadiisu faasid weeyegu liana alxamda sabcu aayaat alxamdu lilah yani xamdigu waa toddoba aayadood aaya kow toddoba aayadood wey haddii bismi illahi raxmaan raxiimna waa aayaddii toddobaad waa imaamu dahabi baa soo naqlinaya yani qowlkaa laga wariyay isxaaq bnu raawey imaamu dahabi baa kitaabkiisa siyar aclaamu nubala ayuu kusoo naqlinaya marka afartaas sababood markii la fiiriyo xadiidkan yani wax laysugu dejiye male waa laysugu dejiye malaha midda kale haddaanba xadiidka nabadgelinoonaa sidiisa waan ku dayno waxaa lagu jamcin karaa buu leeyahay imaamu shaafici xadiidka waxaa lagu jamcinaya xadiidka awalan marka u horeeya usuulka la fiiriyo waa axaadiidta markay iska hor yimaadaan nusuusta waa in la jamc hadduu ka suurooy waa la jamcinaya waxaa lagu jamcinayaa buu leeyahay alxamdu lilahi bay ku bilaaban jireen way ku furfuran jireen suuradda magaceeda alxamdu la yidhahda ee isimkaa laga tegi jiray looma jeedo maxaa yele adilo fara badan baana kutusinayso suuraddan ilay suurat alxamdi wey in la yidhahdo wilqiraatu bialxamdu lilahi baan soo marnay alxamdu lilahi buu ku akriyay iyo alxamdu meelo badan baad arkaysa marka suuradda asmaadeeda ay kamid tahay alxamdu alxamdu lilahi wey yani um lqur'aani wey sabcu lmasaani wey waka marka suuraddan faatixadaa layuu ku bilaaban jiray baa looga jeedaa mayo bisinkuu ka tegi jiray loogama jeedo madaxa marka waa sidaa dee admayeysa yani bisinka oo yani lala yimaado inuu yahay asagu midkii la yani yar tabarta darnaaye ee mid bisinka laiska daayaba ee aada u yar fiicfiicanta ya bisinka oo laga tago waaya taasaa tabar daran daliilna uma noqonayso intaaba maxaa ka sahlan intaaba maxaa ka sahlan waxaa ka sahlan waayahay inaad bisinkaa faatixada bisinkii baan aqrinayaa hoos baana u siraystay maxaad maxaa kugu kalifay faatixada inteeda kaleba kor baad u qaadaysaa ee bisinka maxaad u siraysan sababtaad u siraysanaysaa hadaad uma sheegi karta ya marka kor baa loo qaadayaa bisinka wax hoos loogu dhigayaa ma jiro hadduu qofku bisinkaan hoos u akriyana waa nin ka tegey wey inuu akriyo maxaa ilahay inuu akriyo annagu ma aragne waa nin ka tegey mar hadduu ka tegeyna faatixada aayadaheeda mid baa maqan haddii mar aayadaheeda mid maqan yahayna faatixadu way maqan tahay salaadina ma ansaxaysa wey leannahu faatixadu waa rugni salaada arkaanteeda ka mid ah marka sidaasaa ku haboon inaad yeesho ay ay waxaa kaloo iska sii wanaagsan weeye dadku inay waxba maaragtay khilaafka iyo waxaanay isku dilaan ma fiicnee haddii hadda la yidhahdo masalan yani imaamu axmed bin xambal iyo abu xaniifa qabo in bisinka la siraysto waxba madhab kale waxaaba ugu horodamay madhabkaagu waa shaaficiye يعني كعوال في البسن وفرقة هذيك ثلاثة تجينيسو بسن كفرقة هذيك لو واحد معناه كجرة ملا إلى ترى على مال بميل بنجوري يا لما مثلا محاكى لفضله haddii aad dad meesha madhabka xanafiga looga dhaqmayo haddaad tagto ama xanaabilada madhabkooda meesha looga dhaqmayo haddaad tidhaado haddaad joogto yani dadka ha khilaafine raac dadka ummadda haddaad shaaficita ummadda shaaficiyada la joogto waddankeeda aad joogtana maxaad yani waxaan kaloo la ordaysaa maxay tahay ya waa haddaa nusuusta saa uga xawalfalaysa wa haddaa waxaa uga xawalfalaynaa dee oo wax adiga kuu taalawa albaab alxaadi cashara baabu sujuudi saawi sujuudu sahwihi ayuu u baab yahay عن أبي محمد بن سيرين وقال لغيري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقيري قال وقيري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يقول لرسول الله أياك السجين صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي أيوة جلبت الله يجب على ظلمك من السجود صلاة العشي إحدى صلاة العشي ويعني واجبك ذنبها ولا صلاة وكنت استعمالك واجبك يا عصر فيه ولا صلاة ومتك بلا يمد قال ابن السيرين يخرج ومحمد بن السيرين وحديث أبو هريرة قال وسماها أبو هريرة أبو هريرة ثم دعا صلاة ولكن نسيت أن أنا المهم هريرة وعديين دور كعيدين عصر في عيدة أيدي عديين لكن أنا هلمامي وشكل كذلك لكن إذا ثلاثين عشرين من بيحي لولا ثلاثين يجري كان مكبرون مرحبا عائلة ثلاثة قبول ثلاثة عشر قبول وجري كتنمو مالك في كمان يجري كتنمو كبيرون قال من جميل أبو بريدة فصلى بنا من السجين نذكرا عصير لبغى العذاب من السجين ثلاثة متباعدة ثم سلم مكاتب النبي سلام مصدر فقام من واقعا إلى خشبة معروضة في المسجد إلى خشبة الآن حد إلى مكتوب معروضة لمبين في المسجد بداية دعني تسير أغلب البني أي من يحددون بالتالي قد تكى عليها وكتب بسر وقت هذا بداية تعريف بساها فرم بعلمة كتا من يساسو ساها مركا من يمرك لغير على كسلا من مكتوب يستاليه سيدي يعني سيدا أبن بنائي بديه مساجد ككملة أي سيدا أبوكر لنا فتكى عليه كأنه من وعد موجة غضبانه عليه أيها الدنيا ووضع يده اليمنى بعده اليسار على اليسرى وشبك بين أسابعه فريه أن يبكى منه مستهدف وقعدت بيديه أيوه يجب لحظه ساري يقرن سائل مستهدف markaasuu weliba dhankeysa sidaas wuxuu nasiibkiisa sidaa u keensanya yaduguna hadleeyo qof caraysan baad u malaynaysa wakaraja si sarcaanu kuwii degdega badnaa way baxeen min abwaabi masjidi masaajidka albaabihiisiina ka dareen oo dadka sidiisa kuwa sarcaan la yidhaahdaa jiro salaada markii laga baxada adkaarta iyo ducadaysa waxyar aan fadinaynino markiba uu sabaha horay ka qaadanaysa marka meesha korin baa taagan oo waa ka caaqacday oo waxay ku dambayn oo gaalnoobeen salaada miyaa la gaalnoobay waxii laa soo degay malasiyaan baa waa sida hadda xaqiiqada xadiidka ka horami doono de xukunkeeda ama imaan doono marka dadkan oo degdega badan oo aan weligood yacni aan salaada dabadeeda aan istaagayn ka badan baa dhaaftay iyo khayraad badan iyo faa'iidooyin baa meesha ku dhaafo waa in marka qoladu sarcaan bay u baabaxay oo masaajidka albaabihii gudey ka dareeray فقالوا بدي وحيدا بين قصورة الصلاة قصورة الصلاة وقصورة الصلاة كانت جامعة والصلاة هي الجنة صلاة هي الجامعة هي الجامعة والوحي يا سيد ليه صلاة ما الجامعة قصورة الصلاة قصورة الصلاة صلاة ما الجامعة فوصل مكان لسوء الدين نبي الوكام فيه عليه الصلاة والسلام وفي القوم قوم كاف يعني جماعة نبي مشى يسجي وحكم لها أبو بكر أبو بكر ما قوم كاف يجري وعمر وعلى وجه نبي محمد عليه الصلاة والسلام النبي سوى مصر لبرنيد مدى النبي الله يسوى مصر لبرنيد الله يخليه هو الرجل أبو بكر سيدنا عمر لا يقول طبيعة فهذا هو الذي يكلمه النبي إلى الله كلمة ربما الهي labadooda inay ka aamuseeno inay yidhaahdaan rasuulka ilaahay oo salaada mimiyey gaabatay masalaadii baa la gaariyey waxii baa soo degay mise waa balmaantay inay yidhaahdaan way ka hegeysteen way ka aamuseen وفي القوم رجل يعني جماعة وحاكم لها رجل من في يدين الذي خدع موضوع منه بسوي يقال له إلى ذو اليدين إلا ما دعمه له غير ذلك وذو اليدين لا يقام دعم ذلك يعني إلى ذلك لذا حاكم لها جماعة فقال يقول يا رسول الله النصيحة هي ظلمانتي أم قصورة الصلاة هي صلاة وإذا صلاة miyaad hilmaantay mise salaada way daabatay sidaas qaala wuxuu yihi nabigu lam ansa ma hilmaanin walam tuksar lamana daawinin sida yani hadda nabigu marka asaga dambigiisa inu salaada taasgee lagu umaleynay ana wuu sahwiyey sawi baa meesha yimi sooma marka ma aana hilmaanin saan hadda anigu la islaahay lamana daawinin oo waqti soo degay salaadii lagu daawiyey ma jiro faqaala wuxuu yidhi markaa ninku iska amusay weliba riwaayadka qaar waxay ku daraan qaala wuxuu yidhi bal bacdu daaka qad kam bal bacdu daaka qad kam kaa farkii un baa jiray buuri ama hilmaan baa jiray ama salaadin baa daamay yani salaad sidii ugu yaqaani maaha labadaa mid un baa yidhi faqaala wuxuu yidhi nabigu markaas akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn siduu sheegaya miya oo salaada ma yani ma waxbaa ka maqan faqaalu waxay yidhahdeen nacam fataqadama nabigu markaasuu hormaray hormaray oo mimbarki yani mixraabkuu galay fataqadama nabigu waa dhaqaaqay oo mixraabka xaggiisa u dhaqaaqay fasalla nabigu waa tukayay maa daraka wuxuu ka tegay labadii ragcadood oo kaluu raaciyey uma sallama markaasuu salaamo nastay waa markuu du'a tixiyaadsaday ayuu nabigu salaamo nastay uma kabara nabigu waa takbiirsaday oo sajada midla sujuudiisa oo deetaan sujudi way ku taqaaneen salaada haddii yani nisyaanku galo oo markaa salaada adoon taam yeelin aad salaamo naqsato zamankaa la fiirinaya haddii zamanku dhow yahay salaada waa la binayn meeshun baa laga binaynaya dareecad kuu dhumunin dallabo kuu dhumunin meeshun baa salaada laga binaynaya waa haddii zamanku gaaban yahay zamanku hadduu dheeraadana salaadii yani waxay noqonaysaa inay siinaafiyo lasoo bilaabay hadda yani salaadi baygu waa dineeyeyo fasallaa maa taraka intii u dhimanay meesha ugu nabigu tukaday laba ragcadood buu raaciyey oo allahu akbar buu yidhi oo meesha buu salaadii kasii wariyo de waqtigii waa gaaban sooma ilaa deerkelin yani asagii duleedeen iyo yani waxay ku hadleen markuu nabigu dadka su-aalay yani waa kalimaad yar marka zaman gaaban baa lagu xisaabay salaadii meesha buu markaa nabiga dhigay salaada shayga laga tago oo masruuga ana haddee wuxuu noqonayaa inuu de shay sunaa yahay inuu shay waajiba yahay shay waajiba haddaad ka tagto markaa shaygii waajibkaa la imaato kadib ubaa sujuudisaag way ugu qabaa sooma shay sunaa haddii aad ka tagtan yani waxaa ka tahay noqonaya disaagii kasoo baata ugu qabaya shayga laga tegi lala imaan maayo sooma markaa de salaada de waajibaad dad baa maqan oo laba ragcadood oo dil baa maqan sooma marka mid uu yani horay u dhaqaaqay labadii ragcadood oo dhan wadiiduu tukaday uma sallama intuu aslaasiyo marka ayuu salaamo naqsiyey markuu salaamo naqsiyey kadib uma kabbara nabigu waa takbiirsaday wasajada midla sujuudihi sujuudi salaada oo kale ayuu nabigu la yimid oo sujuuda ow adwala mid ka dheer buuba la yimid uma rafaca ra'sa madaxu kor usoo qaaday fakabbara uma kabbara mar labaaduu takbiirsaday wasajada midla sujuudihi ow adwala uma rafaca ra'sa wakabbara laba sujuudood u la yimid wa farubamaa sa'aluuhu inay su-aaleen baa laga yaabaa buu yidhi ay uma sallama uma sallama farubamaa sa'aluuhu inay su-aaleen baa laga yaaba oo maxamed bin suliin baa xadiidka abu hurayre ka warinaya maxamed bin suliin baa la weydiiye waxaa la yidhi yani markii uu sidaas uu sheegay abu hurayra ee nabigu isu salaama naqsaday haddana sujuudisaa uu la yimi laga sujuudo haddana uu la yimi ma mar labaad buu haddana salaama naqsaday qaala wuxuu yihi maxamed bin seelin fanubi'tu waxaa la ii sheegay ana cimraan bin xuseen qaala wuxuu yihi uma sallama nabigu waa salaamo naqsaday haddana marxab oo marka asagu maxamed bin siiri xadiidka abu hureyre ka qaadaya soo maa abu hureyre kamuun oo maqlin ku bata lama oo salaam labaad laakiin waxaa laga sheegay bin maxamed bin yani cimraan bin xuseen oo asagana xadiidka laga wariyey xadiid dilyadayn asagana laga wariyey yaa wuxuu yidhi buu yihi uma sallama sala allahu calayh wasalam nabigu waa salaamada salaadan marxaba marka sujuudu sahwi xukunkiisa horta waa sunna oo markaas ay ka tagto salaada ka mid ah ama uu yani uu shay sahwi ah ku galo sujuudu sahwi baa lala yimaadaa ama nafsi salaada ku jira inbuu taab yeeli hadday salaadaada ziyaado yani waxaas ay noqotona ama salaada ay ragcad kaa ziyaadana shafciguu kaaga dhigi haddaysan ahaynna ilqaama lishaydaan kulliga shaydaanka unbaa yani waa kaa lagu duleynaya sida xadiidka ku socdo marka xukunkiisu waa sumu horta sujuudawi nafsigii meeshaa yimi ama idqaamu lishaydaan baa loo jideeyey waa mashruuciisa waa sidaas ama waa jamlan nafsiga nafsigu kabaya maxalkiisa laba mawdac baa xadiidka ku socda aya qubayl asalaam iyo bacd asalaam yaa labaduba soo aror axaadiistu waxay u badan yihiin riwaayaadka aktaru riwaayaat waxay ku soo arooraan qubayl asalaam markaad yani atixiyaadsato welina aadan salaamo naqsanin yaa sujuud saawiga la imaamin markaasaa salaamo naqsanin axaadiis kalena waxay ku soo arooreen bacda salaam a'imaduna saasay isugu khilaafay oo qaarna waxay leeyihin salaamta horteedaa lala imaanaya قال ما خير بعد السلام ما في ناظر أول ومشافعي وأخرى قبيل السلام هو. قبيل السلام حديث كما قال هذا حديث كان حديث اليدين هذا عمران بن حسين ثم سلم ثم موسى ورمي وعلي مركا إنه وشافعي حديث كما قال حديث ما عن الحقوق سريا وعلي مركا ونفسه إنتو أتحيات سريا وسلاما نفسه وهو المامية هذا الإمام بعد جلية سجيت مركا سبيل إيه يعني الإمام قال الحقوق سريا ثم سلم مركا مرة هذا سلم الحديث كان عمران بن الجواب الولية آية ثم سلم النبي وسلام المسلم marka sujuudu sahwi adigoo rabo inaad la imaato haddaad salaamo naqsato saas imaanta markaasa salaamo naqsato haddaad doonto waa la imaan kartaa markaas ku noqon kartaa haddaad ku noqoto sujuudu sahwi aad la imaato allah markaa tiraa sujuudu sahwi la imaato markaa salaamo naqsato bacdigeed min salaada ku noqon baad noqonaysaa min salaada ku noqday ayaad noqonaysaa salaamtii hore waxay noqonaysaa mid hilmaana oo salaadii waa ku jirtaa marka bacda bacda sujuudi baa salaam naqsana waa sidaa dunyaa jeesto laakiin axaadiistu labada mubaa lagu soo aroorey sawi aymaduna saasay kugu khilaafsan marka meeshaan yacni nisyan baa yimid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam